maantana daramburka wakaas marka waxaan kusoo dhaweynayaa macalinkeena magaalada macalinkeena ee high schoolka oo dhammaan soomaali weyn ay yaqaanaan macalin faarax macalin faarax wuxuu dhigay english high school waa wuxuu baraa xisaabta iyo wuxuu ka shaqeeyaa xisaabta ingiriiska history taariikhda marka macalin faarax please
asalaamu calaykum aada iyo aad baan ayaan caawa u faraxsanahay inaan halkan imaado malaa waxaa laga fursan waaye oo layidhi maaragtay bal macalinkaa loo yeero inkastaanu brofesor ahay macalinkuna waa muhiimaha loo yeeraa layidhi malaha marka dee arrintan aynu iskugu nimi maanta ma aha midaynu maaragtay muhiimadeeda isu sheegayno waa arrin muhiima waxbarashada tacliinta waxaan filayaa dadka halkan jooga oo dhan dhammaantiin markii loo soo qaxayay dalkan maraykanka ama yurub dadkii lagu fakaday wiilashii halkan joogay ee sponsorka jiraya yay ahaayeen dhalinyaradii tacliinta loo soo diray soo maaha haddaan kuwaas tacliinta loo soo diri lahayn oo markii qaxu dhacay aanay iyagu sponsorka diri lahayn miyaynu halkan joogi layn waka marka tacliintu waa muhiim waxaynu nugu joognaa halkan inaynu maanta aynu taageerno jaamacad kale oo laga samaynayo soomaaliya halkaa gidaarka waxaa ku taxan magacyada jaamacadaha imika jira soomaaliya malaa waa dhowr iyo toban magac marka waxaan ogahay anigu kii ugu horreysay inay ahayd iskuulkan anigu ka baxay axmuud axmuud university oo waqooyiga magaalo hargeysa laydhaha waan ku dhashay aabbahay wuxuu ka yimi jigjiga markii dambena waxaan u soo guuray xamar xamar baan ku koray haddana waqooyigii baanu ku noqonnay halkaasaan kaga baxay dugsiga sare ee la yidhaahdo camuud maanta dugsigii waxa weeye waa jaamacad laakiin dardaaran baan doonayaa halkan inaan waxoogay nimanka halkan fadhiya ee ergada ah ee u yimi maanta inay maaragtay noo sheegaan dantooda iyo soomaali oo dhan waxaa la yidhaha jaamacaddu waxa weeye ujeedda laga leeyahay jaamacadda layskama abuuro jaamacaddu waxa weeye waa gate kiibar weyn waxa weeye albaabkaas haddii ummaddiio dhan ay doonayso inay albaabka soo wada jiidho oo ay qof walba u yidhaahdo jaamici baan ahay ma suurtagalba ma aha waxaasoo jaamacadee laga furay soomaaliya haddii aanay sida uu sheegay doctoorku doctor burhaan aan loo samayn nidaam oo aan la odhan boqolkiiba inteen doonaynaa inay jaamiciyiin noqdaan ma boqolkiiba toban baan rabnaa ma boqolkiiba shan iyo toban baan rabnaa inay jaamiciyiin noqdaan ee laakiin albaabka inta la furun la yidhaaho qof walba lagu taxo waxay noqonaysaa shahaadada jaamacaddu warqadaa kama duwanaanaysa way qiimo beelaysaa marka ha lagu dadaala baan leeyahay qiimaheedii hala siiyo jaamacadda maaragtay qofka yidhaha jaamici baan ahay waa inuu ahaadaa qof dee u qalma anigu markaan halkan imi waxaan ku riyoon jiray inaan tago oo b h d waayo adantiina ma wax isleeyahay macalin faarax maxaa b h d dii kaa reebay waan ku riyoonayey anigoo halkan masterskii dhameeyey ayaa maalin wiil aanu caddaana oanu qolka wada gelaynay ayaa igu yidhi warista nagasi staff maxaad samayn doontaa hadda waan qaljabinay waxaan ka nimi qaljabinti markaasaan idhi de b h d baan raadsanaya wuu yaabay wuxuu yidhi b h d why why you wanna b h d markaasaan idhi oo miyaanay that's the logical way waxa weeye waddada la maro aniga markii macalinkii ii bilaabay alifka waxaan u haystayn ilaa aad baqra aad gaadho inaanay dhammaanayn tacliintu markaasa oo dee ma tacliintu miyaanay ii dhammaanaynba haddii aanan albaqre gaadhin b h d du waa albaqre wax ma kuu sheegaa buu yidhi haa soo cunug yar iyo ilmo yar imika kulama joogaan haa orodoo shaqo raadsan buu yidhi run ahaantii marka b h d dan lama wada qaato yaa qaata waxa qaata un qofkii doonay inuu jaamacad wax ka dhigo markaa soomaalideennii waxaad moodaa in insulation uu inagu dhacay sicir birir sicir barar jaamacadeed inuu inagu dhacay jaamacadda waa loo baahan yahay hase ahaatee baasha waa in tartiib loo sameeyaa oo ay nidaam yeelataa intaasuma anugu dardaarankeygiya waana mahadsan